Qoysaska barakacayaasha ee ku nool kaamka Laasqurun oo ku yaala duleedka Waqooyi ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa hay'adaha samafalka ka codsaday in loo hirgeliyo goobo waxbarasho ay carruurtoodu wax ku bartaan maadaama ay gaareen da'da waxbarashada. Kaamka ayaa waxaa ku nool carruur u badan agoon, rajo iyo danyar kuwaas oo gaaray da'da waxbarashada iyagoo aan awoodin in ay helaan goobo lagu barto Qur'aanka Kariimka iyo waxbarashada aasaasiga. Qaar ka mid ah waalidiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in loo hirgeliyo goobo waxbarasho.
annagoo kaamka Laasqurun degan oo aad ugu dayacan u baahan oo waxbarasho u baahan ee siiba aniga qataatan rajiya agoon ay meel ii joogaan xaafadda dhan ayay og tahay kaamka dayaciisa ummaddana waa u jeedaa annagana waa u jeednaa wax allaala waxaad noo heli kartiin oos ilaahay idinka soo qaaday inaad noo keentiin aan rabnaa insha allahu tacaala hadduu allaha awoodda la ogolaado caashe cabdi careys ayaa lii yidhaahaa meel angeyna male dugsilaan dhignaa bis waxaas looma samayn laba laba sano iyo kalkoosna waa degannahay waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahayn haayaan inuu naloo keeno waxbarashaan rabnaa dugsiyaan rabnaa iskoolaan rabnaa ilaahay kuuma darnaade wax allaala wax iskaamka u baahan yahay oy ummadda u wada jeedaan u baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaamkaan aadaan ugu rafaadsannahay waa ku dayacannahay waxbarasho ma haysanno waxaan haysanno ma lahan hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku dayacannahay kaamka laasqurun ku sugan kaamka laasqurun laba sano sanadkii saddexaad aan noo socdaan u malaynaa waxbarasho laguma haasto ama iskuul an noqoto ama an noqoto waxbarasho oo qur-aan an noqoto wax lagu haasto ma lehino arday waxbarasho meel la geeya ma leh saasay gurbaanka noogu tumanayeen iskool ma geyni karno dugsi qur-aan ma geyni karno saa tabarba uma hayno awoodba uma hayno waxaan codsanaa ina dugsi qur-aan naloo yeelo ina dugsi iskool naloo yeelo